halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay bilowga zabuurkii lagu xusuusanayey markii reer banu israa'iil ay ka gudbayeen badda cas oo ciidamadii fircoon ee eryanayey markii ay baddii soo galeen ilaah ku qarqiyey oo ay wada le'deen markaasaa maryan durbaankeedii soo qaadatay oo ilaah ammaantay waxaana ka soo daba baxay dumarkii oo idil iminka markii mustaqbalka la soo furto reer banu israa'iil oo uu samato bixiyo masiixa ilaah oo imaan doono mar kale waxay u dabbaaldegi doonaan si xamaasadi ku jirto iyagoo weliba faraxsan markaana way ahmiyad ballaaran tahay in la arko in zabuurkan wixii markii hore loo curiyey la soo saaro haddaba zabuurkan waxay isleeyihiin ama uu ku xidhiidhsan yahay zabuuradaha cutubyada afartan iyo shan afartan iyo toddoba iyo afartan iyo siddeed haddaba marka aynu qaadaa dhigayno zabuuradahaasi ayaa macaaniga in la helaa ay adkaanaysaa haddiise mid mid loo eego waxaad mooddaa inay fudud tahay mase ahan markii aynu faaqidayno zabuuradda inaan ka qaadno halka uu leeyahay oo zabuurkan afartan iyo lixaadina waa mid aad iyo aad u wanaagsan waa mid aynu innaga oo dhan aamiin leennahay waayo haddii lagu bilaabo ilaah waa magangalkeenna miyaanay jawaabtu noqonaynin aamiin waxaannu zabuurkan ka dhex arkaynaa in ilaah uu ina kaafiyo ina magangeliyo oo uu isagu aad u sarreeyo waxaanan haatan eegaynaa arrinka ugu horreeya oo ah in ilaah uu yahay mid ina kaafiya haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno baalka toddoba boqol laba iyo soddon kitaabka zabuuradda cutubka afartan iyo lixaad aayadaha kow ilaa saddex waxaa qoran sida tan ilaah waa magangalkeenna iyo xooggeenna oo waa caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatida sidaas daraaddeed cabsan mayno inkastoo dhulku beddelmo iyo in kastoo buuraha badda uurkeeda ku dhex dhaqdhaqaaqaan iyo in kastoo biyaheedu guuxaan oo qasmaan iyo in kastoo ay buuruhu kibirkooda la ruxruxmaan haddaba kanu waa ballan aad u wanaagsan dad baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan sidee baannu ku xaqiiqsanaynaa intaasu ay run tahay taasu waa run waayo baibalka ayaa sidaasi inoo sheegay oo wax laga shakiyana ma ahan welibana in ilaah magangalkeenna uu yahay aniga masaal un iima aha laakiin waxay ii tahay wax la hubo oo qudhayda ayaa arkay in marar badan ilaah si muuqata uu ii difaacay waxaa zabuurlaha horay uu inoogu sheegay oo uu leeyahay bal dhadhamiya oo arka in rabbigu uu wanaagsan yahay waxaa barakadaysan ninkii isaga isku halleeya ciise masiixna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan haddii nin doonayo inuu doonistii ilaah sameeyo wuu garan doonaa waxbaridda inay tahay tii ilaah amase aan qudhaydu iska hadlayo haddaba wakhtiga dhibaatida waa inaad ilaah ku xisaabtantaa masiixiyiinta waxay marar badan seegaan inay ilaah ku kalsoonaadaan wakhtiga dhibaatida waayo waxba ka garan maayaan sida uu u kaafinayo baahidooda welibana ma ayan baran inuu deeqo waxaan u baahannahay ilaah aan ina gabin ilaah marxalad waliba ayuu inaga kaafinayaa oo wuxuu zabuurluhu leeyahay inkastoo dhulku uu beddelmo taasina waxay imaankaraysaa markii dhulka hoosteenna laga qaado dad badan ayay la tahay inay yihiin kuwa keliya ee dhibaatidu ay hayso laakiin sida gabyaa soomaaliyeed laga sheegay dhibaatidu waa caam oo wuxuu gabyaagaasu yidhi guuguulihiyow haddaad guga u ooyeyso ood moodday keligaa inuu gubayo jiidaalku wuxuu ku soo halqabsaday guumeys guuguu leh wakhti abaar ah isagoo dadkiisa la hadlaya haddaba kuwa xikmadda leh way garanayaan in xilligaasi ilaah keliya loo baahan yahay oo ilaah waa magangalkeenna iyo xooggeenna waana caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatida haddaba dadku waxay arkeen in sidanu ay dhab tahay wakhti waliba markii dhib uu yimaado iminkana waxaannu ka hadlaynaa maaddada ku saabsan badbaadada ilaah si markaasi aynu taasi wax kaga ogaanno ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol laba iyo soddon ee axdigii hore cutubka lix iyo afartanaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan waxaa jira webi durdurradiisu ay ka farxiyaan magaalada ilaah taasoo ah meesha quduuska ah ee ilaaha ugu sarreeya taambuugyadiisa qaar ka mid ah mufasiriinta ayay la tahay in webigan halkan lagu sheegay uu yahay calaamad un waxaan rumaysanahay in webiga uu xaqiiqo uga hadlayo sidii ilaah uu inoo qalbi qaboojiyo oo inoogu raxmado markii dhibka uu ina dhaafsiiyo oo waa hadallada ilaah webigaasu zabuurka koowaad ayaa laynoogu sheegayaa in ninka barakadaysan lagu beeray agagaaraha webiyada waana hadallada ilaah halka wax lagu beerayo waxaa kaloo qorniinka uu inoo sheegayaa webi ka yimaada guriga ilaah sida ku qoran kitaabkii xisqeel cutubka toddoba iyo afartanaad kitaabka muujintii ayaa yooxanaa wuxuu arkay sida ku qoran cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda koowaad sida tan markaasay malaa'igtii i tustay webi ah biyaha nolosha oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale oo ka soo baxaya carshigii ilaah iyo wanka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuurka cutubka lix iyo afartanaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan ilaah baa iyada ku dhex jira mana ay dhaqdhaqaaqi doonto oo ilaah baa iyada caawini doona marka waagu baryo quruumihii way cabaadeen oo boqortiyooyinkiina way dhaqdhaqaaqeen codkiisiibuu ku hadlay oo dhulkiiba dhalaalay rabbiga ciidamadu waa inala jiraa oo ilaaha yacquub baa magangalkeenna ah marka uu leeyahay quruumihii way cabaadeen boqortiyooyinkiina way dhaqdhaqaaqeen ayuu ka hadlayaa xiisadda weyn ee imaanaysa wakhtiga dhibka weyn uu bilaabanayo waa wakhtiga marka cadowgu uu u imaanayo sida daad oo kale ayuu codkiisii ku hadlayaa oo dhulkuna uu dhalaalayaa iminka kuwa mu'miniinta ah ee wakhtiga dhibka weynuu jiro soo gaara ee la badbaadiyo ama la soo furto ayaa waxay qaadi doonaan qhasiidadan markaasoo ay leeyihiin rabbiga ciidamadu waa inala jiraa oo ilaaha yacquubba magangalkeenna ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo afartanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan balkaalaya arka shuqullada rabbiga iyo halaagga uu ku sameeyey dhulka dagaallada wuu ku joojiyaa tan iyo dunida meesha ugu dambaysa qaansada wuu jebiyaa oo warankana wuu jaraa oo gaarifardoodkana dab buu ku gubaa ciise masiix wuxuu yimid dhulka inuu xukumo aawadeed waana kan dagaallada joojinaya oo qaansada jebinaya oo waranka jaraya oo gaarifardoodkana gubaya sawirkan wuxuu ina hor keenayaa maalmihii ugu dambeeyey dunida marka kan ah dhagaxa laga jaray buurta oo aan gacmaha lahayn ee ku jiray riyadii nebukadnesar ee uu daniyel inoogu qoray cutubka labaad ee kitaabka uu qoray ee daniyel aayadda shan iyo afartanaad la arki doono waxaa laynoo sheegayaa marka dagaalka armagedon uu dhammaado waxaa la arki doonaa in dhammaan dunida oo dhan ay ka muuqanayso haarihii dagaalka iyo burbur meel walibana waxaa daadsanaanaya meyd markaasaa waxay arkayaan oo uga dhex muuqanaya shuqulladii ilaah in ilaah uu jiro saadaashuna waxay noqonaysaa nabad ku baahda dunida oo dhan oo baraka ayaa qurumaha oo dhan ku soo degaysa boqorka markuu yimaado wuxuu cagta hoosteeda gelin doonaa kuwa aan xaqa ahayn ee dunida jooga haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka cutubka lix iyo afartanaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan iska daaya ogaada inaan anigu ilaah ahay waa laygu sarraysiin doonaa qurumaha dhexdooda dhulkana waa laygu sarraysiin doonaa rabbiga ciidamadu waa inala jiraa oo ilaaha yacquub baa magangalkeenna ah waxaa halkan ilaah uu inoogu sheegayaa in qurumaha dhexdooda lagu sarraysiin doono maadaama aynu leennahay ama aan haysanno aqoonta rabbiga haatan ayaannu hubnaa in dhibaatadu ay inaga yaraanayso waayo waxaannu akrisanaynaa hadallada ilaah waxaa jira duufaanno dibadaha ka dhacaya maanta waxaanan ku noolnahay duni gabowday oo irsaaq maanic ah oo welibana shar ah waxaa dunida ka dhacaya isbeddel xowli ku socda waxaanan garanayaa xakaarka iyo dhibka dunida ka jira wuxuu inoo sheegayaa inaynu isdejinno markii dhibaato ay timaado innagoo garanayna inaan ku jirno daafaca rabbiga masiixa sidaad xusuusataan wuxuu dejiyey duufaantii badda markii isaga iyo raggiisii ay ku jireen doonni ay ka soo raaceen xeebta galilii markii uu dabeesha dejinayey dhibaato ayuu kala kulmay sidii uu markii hore xerta ku dejin lahaa waayo aad iyo aad bay u welweleen kuwo badan oo innaga ah ayaa waxay la mid yihiin kuwaas oo garan maayaan inay si samir leh ilaah ku sugaan waa zabuur baraka weyn inoo keenaya mustaqbalka laakiin welibana wuxuu inoo keenayaa qalbiqaboojin iyo barako ay helayaan kuwa ilaah ka cabsada maanta haddaan intaasi ku dhaafno cutubkii lix iyo afartanaad ayaannu iminka bilaabaynaa cutubka toddoba iyo afartanaad ee kitaabka zabuuradda haddaba mawduuca zabuurkani waa caabudista marka la gaaro xilliga aakhiru zabanka waana kii labaad ee ina siinaya sawirro ama masaalo ku saabsan boqortooyada imaanaysa wakhtiga markuu dhammaado taasoo ilaah majaraha uu u aasayo markii uu soo noqdo waxaana horay u sii soconaya ammaanta iyo cibaadaysiga masiixa oo markaasi iyada ah dunida boqor u ahaanaya haddaan markii igu horraysay idiin bilowno kitaabka oo aannu eegno zabuurka cutubka toddoba iyo afartanaad aayadaha kow ilaa labo waxaa qoran sida tan dadyowga oo dhammow kulligiin sacabka tuma oo ilaah cod guuleed ugu qayliya waayo rabbiga ah ilaaha ugu sarreeya waa cabsi miidhan oo isagu waa boqor weyn oo dhulka oo dhan u taliya haddaba waa run in ilaah uu yahay kan ugu sarreeya iyo boqorka dunida oo dhan waxaase uu xukunka siinayaa masiixa oo isagu wakhtigaasi dhulka oo dhan xukumi doona waana in la ammaano oo laga cibaadaysto masiixa ilaah saaxiib inta aynu masiixa bilaabin inuu dunida xukumo waa inuu marka hore fallaaganimada khiyaanada iyo kibirka iyo sharci darrada dadka ee ay ilaah kaga soo horjeedaan la dhammeeyo zabuurka lix iyo afartanaad ayaa isna wuxuu inoo muujinayaa ammaanta imaanaysa markii xukunka uu bilowdo oo zabuurka toddoba iyo afartanaad marka aynu joogno ayaa waxaa inoo muuqanaya in boqortooyadiisii la taagay oo uu isaguna xukumayo dhulka haddaan xaalkaasi idin bayaaminno ayaannu iminka eegaynaa zabuurka toddoba iyo afartanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan isagu dadyooga wuxuu gelin doonaa hoosteenna quruumahana wuxuu ka hoos marin doonaa cagaheenna isagu dhaxalkeenna ayuu inoo dooran doonaa kaasoo ah ammaanta yacquub uu jecel yahay waxaan markaasi idinku leeyahay waa haatan marka ay habboon tahay in la qaado heeska caanka ah ee masiixiyiinta kaasoo la leeyahay joy to the world amase farxad baa dunida u sugnaatay waayo masiixii baa yimid waa hees caan ah oo aalaaba aynu maqalno wakhtiga la xusuusanayo dhalashada masiixa ee dhammaadka bisha disembar ku aadan markii aad u fiirsataan qhasiidadaasi ayaad ogaanaysaan inaan loogu talagelin maalinta dhalashadiisa qhasiidadan waxay ka mid tahay kuwa la qaadi doono marka zamanka dadka la siiyey uu dhammaado oo wakhtigii ilaah uu taagi doono masiixiisa dunida uu bilowdo boqortooyadiisana la ansixiyo waxaana waktigaasu guubaabada ay noqonaysaa dadyowga oo dhammow kulligiin sacabka tuma oo ilaah cod guuleed ugu qayliya war maxay maalintaasu noqon doontaa maalin wanaagsan haddaba waxaa loo baahan yahay in kiniisadaheenna lagu arko xamaasad iyo xiise ma ahan inay caabudisteenna la mid noqoto sida kuwa lagu aasay xabaalaha oo aan hadlin waa in farxad sacab mashxarad iyo qhasiidooyinba la maqlaa caabudista ilaah waa in laga arkaa reerrayn iyo furfurnaan ficil ah oo muuqda haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno cutubka toddoba iyo afartanaad ayaa waxaa loo baahan yahay inaan eegno aayadaha shan ilaa sagaal waxaana qoran sida tan ilaah qaylo buu la kacay oo wuxuu rabbiguna la kacay dhawaaqa buunka ilaah ammaan ugu heesa ammaan ugu heesa ammaan ugu heesa boqorkeenna ammaan ugu heesa waayo ilaah waa dunida oo dhan boqorkeeda haddaba zabuur ammaan ah ku heesa ilaah wuxuu u taliyaa quruumaha ilaahna carshigiisa quduuska ah ayuu ku fadhiyaa inay dadka ilaaha ibraahim noqdaan waayo dhulka gaashaamadiisa waxaa iska leh ilaah oo isaga aad iyo aad baa loo sarraysiiyey haddaba marka la leeyahay ilaah qaylo buu la kacay oo wuxuu rabbiguna la kacay dhawaaqa buunka ayaa loola jeedaa inuu rabbiga markii uu hawshii dunida dhammeeyey uu samada galay taasina waa dhab oo waa la kaamilay markii uu yimid muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood ka hor waxaanan u malaynayaa in zabuurka afar iyo labaatanaad uu ka hadlay arrinkan ha yeeshee zabuurkan waxaa laga hadlayaa sama'aadis kale markii masiixu dhulka u yimaado mar kale oo uu boqortooyadiisa dhulka ka taago ayuu hor iyo dibba ugu soo noqonayaa yeruusaalemta cusub waxaan u malaynayaa in yeruusaalemta cusub iyo dhulkan ay ka jiri doonto hayaan horay aan loo arag oo dadku ay ka soo hayaamayaan dhulka darafyadiisa oy imaan doonaan yeruusaalemta cusub mana jiro wax kaa celinaya oo adiguba hor iyo dib ayaa ugu noqnoqon doontaa yeruusaalemtaas sayid ciise masiix baa la arki doonaa isagoo hor iyo dibba ugu noqnoqonaya yeruusaalemta cusub zabuurkanina waa zabuur wax ku ool ah oo ka hadlaya marka ilaah uu taago boqortooyada masiixa haddaan halkaasi ku soo ekayno zabuurka iyo faalladii ka dambaysay ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa cutubka siddeed iyo afartanaad ee zabuuradda mawduuca uu ka hadlayo zabuurkan waxa weeye guusha kama dambaysta ah ee masiixa waana kan ugu dambeeya hormo zabuurada ah waxaa loo dabaaldegayaa guushii u dambaysay ee ciise masiix haddaan ku bilowno xigashada ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka siddeed iyo afartanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka toddoba boqol saddex iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu waa weyn yahay waana in aad loogu ammaanaa ilaaheenna magaaladiisa iyo buurtiisa quduuska ah waxaa dherarka ku quruxsan oo farxad u ah dunida oo dhan buur siyoon oo dhanka waqooyi ah meeshaas oo ah magaalada boqorka weyn ilaah wuxuu daaraheeda dhaadheer isku muujiyey inuu magangal yahay haddaba marka la leeyahay buur siyoon ayaa loola jeedaa buur siyoon marka uu ka hadlayo caasimadda ilaahna waa buurta quduuska ah oo waxaa laga hadlayaa yeruusaalemta marka la leeyahay oo dhanka waqooyi ah waana faallo wanaagsan waxay ka hadlaysaa qaab ku saabsan ama ku taxalluqa kor u aadista iyo hoos u aadista dhulka waana waxyi caaqibo leh markaad eegto kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan waxaad qalbigaaga iska tidhi anigu waxaan kori doonaa samada oo carshigaygana xiddigaha ilaah waan ka saramarin doonaa oo weliba waxaan ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darafka waqooyi ku taal waxaan kori doonaa duruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale haddaba marka la leeyahay darafka waqooyi ayay ka dhigan tahay intaasu ay tahay waddada loo marayo yeruusaalemta cusub waxaa haddaba hadallada ku qoran ishaaciyah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban niyadda iska yidhi shayddaanka oo doonayay inuu qaato boqortooyada iyo xukunka ilaah waxaana isla dagaalkaas horay u soo bilowday ee shayddaanka lagu soo tuuray dhulka uu ka dhici doonaa mar kale dhulka oo waxaa bilaabanaya anfariir sida ku qoran zabuurka siddeed iyo afartanaad aayadaha afar ilaa shan oo leh oo kolkay arkeen ayay yaabeen oy argagaxeen markaasay haddiiba carareen iyagii halkaasay ku gariireen wayna ku xanuunsadeen sida naag foolanaysa dooniyaha tarshiish waxaad ku jejebisaa dabeesha bari waxaan markaasi haddaba rumaysanahay in aayaddanu ay sharraxayso wakhtiga kunka sannadood ah ee nabadda ah marka uu dhammaado ee wakhti la sii daayo shayddaanka waxaan haddaba si tafatiran ugu akhrinaynaa kitaabka muujinta cutubka labaatanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal ee baalka afar boqol iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo markii kunkii sannadood ay dhammaadaan ayaa shayddaanka laga furi doonaa xabsigii lagu xabisay oo wuxuu u soo bixi doonaa inuu khiyaaneeyo qurumaha deggan dhulka afartiisa gees kuwaas oo ah juuj iyo maajuuj inuu iyaga u soo ururiyo dagaalka oo tiradooduna waa sida ciidda badda oo waxay ku soo kor baxeen ballaarka dhulka oo waxay hareereeyeen kaabaddii quduusiinta iyo magaaladii la jeclaa markaasaa waxaa samada ka soo degay dab wuuna laastay iyagii markaa waad garateen baan filayaa markii shayddaanka la soo daayo oo ay dhammaato kunkii sannadood ee nabadda ahaa ayuu wuxuu dhulka kula soo dhici doonaa cadho iyo kulayl haddaan horay idinku sii wadno kitaabka zabuuradda oo aan eegno cutubka siddeed iyo afartanaad aayaddiisa siddeedaad waxaa qoran sida tan annagu sidaan maqalnay ayaan ku dhex aragnay magaalada rabbiga ciidamada taasoo ah magaalada ilaaheenna ilaah ayaa weligeedba adkayn doona haddaba dadka way maqleen oy akhriyeen wax ku saabsan waxyigan waxaanay iminka arkayaan in la kaamilayo waxyaabahaasi waana ballankii la qaaday sannadada badan oo ilaah baa u xaqiijiyey iyaga muddo qarniyaal ah inuu imaan doono ugu dambaystii taasi waa la arkay haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurka cutubka siddeed iyo afartanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan ilaahow raxmaddaada ayaan ka fikirnay markaan macbudkaaga ku jirnay ilaahow sida magacaagu yahay ayaa ammaantaaduna ku tahay dhulka darafyadiisa oo dhan gacantaada midigna waxaa ka buuxda xaqnimo haddaba macbudka ayay ku caabudi doonaan oo ilaah kaga fakari doonaan hadday noqon lahayd raxmaddiisa iyo kalgacaylkiisa zabuurkan wuxuu haddaba soo gunaanadayaa ama uu ku soo dhammaanayaa duco iyo alleluuya haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno zabuurkan siddeed iyo afartanaad oo qudhiisuba gaabnaa ayaannu eegaynaa aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan buursiyon ha faraxdo oo gabdhaha reer yuhuuddah ha ku reereeyeen xukuumaddaada daraaddood siyoon hareeraheeda socda oo ku soo wareega oo munaaradaheeda tiriya bal aad ugu fiirsada qalcadaheeda oo ka fikira daaraheeda dhaadheer si aad ugu sheekaysaan farcanka soo socda waayo weligiis iyo weligiisba ilaahan ayaa ilaah inoo ah oo isagaa hoggaamiye inoo ahaan doona xataa tan iyo dhimashada masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin